alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu waxaynu soo marnay markaynu ka hadlaynay sawmu sibyaan waxaynu soo marnay xadiidu rabi- rab- rubayic bintu mucawid saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay u qeybsamaan wax mashhuuriin ah wax mashhuuriin ah oo caan ah iyo qaar aan mashhuuriin ahayn ayay u qeybsamaan kuwa aan mashhuuriinta ahayn waxaa ka mid ah arubayic bintu mucawid saxaabiyadda la yidhaahdo ayaa ka mid ah saxaabiyaddaas waxay culimmada taraajumku sheegeen inay ansaar ka mid tahay waxaa la dhaha rubayic bintu mucawid al ansaariya inay ansaar ka mid tahay oo saxaabiya ansaariya ay tahay saxaabadii wakti horeha islaameyna ay ka mid tahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu booqday gurigeedana uu tegey aroortii ayaa habeennimadeedii aqal gashay caawo kale markay aroos ahayd aroornimadii ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigeeda ku booqday oo uu ugu tegey isagoo karaameynaya xidhiidhinayana marka waa sidaas saxaabiga la idhaha muqiira bnu shucba radia allahu tacaala canhu waxa uu ka mid yahay saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiiska ka horeeya saxaabiga wariyey weeye hal faa-iidaan idinka sheegaya isagana saxaabiga la dhaha muqiira bnu shucba waa ninkii markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sulxu lxudaybiya markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam loo diiday inuu xaramka galo ama uu xajiyo sulxigii caankaa la odhan jiray sulxu lxudaybiya suhayl ibnu camri nin saxaabigii la odhan jiray oo markaa gaal ahaa markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee uu heshiiska la saxiixanayey ee uu isku dayey inuu nebiga garhkiisa taabto suhayl oo gaala wuxuu isku dayay inuu taabto ayo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam garhkiisa ninkii ilaalinayey ee seefta uga dhigay gacanta nebiga calayhi seefta kaga qabtay si aanu nebiga u taabanin muqiira bnu shucba ninkaas ayuu ahaa dabadeedna wuxu uhi waa ayo ninka gacantaydii seefta ku qabtay markaasa la hi waa muqiira ya marka saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam radia allahu canhum jamiica waxa ay ahaayeen kuwa nebiga aada u ixtiraama waay aynu usoo noqono darsiga halkaynu ku joojinay sheekhu wuxu uhi alxadiid athaalis cashar xaju sibyaan xadiidka saddexiyo tobnaad waxa uu ku saabsan yahay xajka caruurta ayuu ku saabsan yahay waana sida bukhaari uu uu ciwaanka uga dhigay can cabdullahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxu uhi cabdullahi bni cabaas rafacad kor ayay u qaaday imra'atun gabadhi sabiyan ilmo yar oo lahaa iyada u sugnaaday faqaalat waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow alihaadaa xajun kani xaj ma leeyahay alihaadaa kan miyay u sugnaaday xajun xaj miyuu u sugnaaday qaala wuxuu yidhi nebigu nacam haa xaj baa u sugnaaday walaki adigana wa nacam akatsibyan sakaatu lfitri can sibyaan xadiiska kuxigaa soo xaju sibyaan maaha nacam xadiis baan ka booday can ibni cabaasin radi can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaalat wuxuu qaala wuxuu yidhi nacam ma ku maqlayo can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdillahi bni cabaas rafacad koraya u qaaday imra'atun gabadhi sabiyan ilmo yar oo lahaa iyada u sugnaaday faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow alihaadaa kaa miyuu alihaadaa kan miyuu u sugnaaday xajun xaj qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa walaki adigana walaki adigana adiga adigana waxaa kuu sugnaaday ajrun baa kuu sugnaaday buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ajar isna xaj waa leeyahay adna ajar baa kuu sugnaaday xadiiskan waxaa wariyey muslim iyo axmed iyo tirmidi muslim iyo axmed iyo tirmidi ayaa wariyey waxaanu tirmidi ciwaan uga dhigay xadiiskan baabu maa jaa fi xaji sabiyi ibnu maajana kadalika baabu xaji sabiyi ayuu uga dhigay isaguna waa wariyey oo ciwaan uga dhigay xadiiskani waxa uu ku tusinayaa masalada koobaad uu ku tusinaya xadiiskani waxa weeyaan mashruuciyat lxaji liصibyaan caruurta in la xajsiin karo caruurta in la xajsiin karaa inay mashruuc tahay ayuu xadiisku ku tusinaya waxaynu isweydiinaynaa ilmaha inuu xajiyaa waajib miyay ku tahay mise kuma aha asabiy xajku ma waajib buu ku yahay ama ha noqdo sabigaasi welad ha noqdo dakar ah ama ha noqdo yani waxa weeyaan inan ha noqoto ama inan ha noqde ilmaha caruurta ama xaj baa ku waajiba maya haddii la xajsiiyo oo waxa weeyaan xajka la geeyo ma bannaan tahay horta in in la xajsiiyo markaas haa way bannaan tahay waayo haddii la geeyo maxaa laga helayaa ajar baa laga helayaa ayib saaib ibnu yaziid wuxuu leeyahay radia allahu canhu xaja bi abi maca rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam aabbahay xajka ayuu igeeyey annagoo nebi maxamed la soconno fii xajati lwadaac wa ana bnu sabci siniin maalintaas nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac uu xajinayey toddoba jir baan ahaa buu leeyahay aabbahay ayaa xajka ii kaxeeyey oo ii xajsiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam baanaan xajatulwadaac la xajinay anigoo toddoba jir ah bukhaari baa wariyey waxaanu ciwaan uga dhigay xadiiska bukhaari baabu xaji sibyaan waxau leeyahy ibnu cabdibar xadiiskan waxaa ku sugan fiqiga ku sugan waxaa ka mid ah alxaju bisibyaan in caruurta la xajsiin karo lana lalana xaji karo oo qof qofkuu xajka la tegi karo waana sida ay culimmada sunnadu baneeyeen xijaas iyo ciraaq iyo shaam iyo masar culimmada sunnada ee joogay taa way baneeyeen buu leeyahay niman ahlubidaca ka mid a ayaa diiday oo yidhi carruurta lama xajsiin karo lamana xaji karo laakiin qowlkoodu waa mahjuur oo wax ka soo qaad ma laha buu leeyahay sidaas weeye xadiisku waxaa kaloo ku tusinayaa ilmihii yaraa ee la xajsiiyey oo wax ajaraa loo qoraya isagu wax xasanaada miyuu leeyahay xajki miy xajki miya ajar looga qorayaa sawaa masaladaasna waxa weeyaan ilmihii xasanaad baa looga qorayaa miisaankiisa ayaa loogu darayaa waxa weeyaan xajkaa uu la yimi cumar cumar waata laga wariyey inuu yidhi tuktabu lisabiyi xasanaatu ilmaha xasanaadkiisa waa loo qorayaa iyo wixii wanaaga uu sameeyey taaca walaa tuktabu calayhi sayi'aat laakiin dembi looma qoraayo maadaama aanu qaangaadhin waxay culimmadu yidhaahdeen xadiiska waxyaabaha yacni laga faa'iidayo waxaa ka mid ah ilmaha yaree lala xajin karo inaaynan shardi ahayn inuu mumayis noqdo ilmaha xajka la geynayo ama lala xajinayo shardi ma inuu mumayis noqdo oo wax kala garanayo oo toddoba sano iyo ka badan uu yahay oo xaal maaragtay sinu tamyiis inuu gaadhay shardi maaha waayo waxaa riwaayada beehaqi ku soo aroortay ilmaha yaree gabadhaasi kor u qaaday inuu radiic ahaayo ilma laas la nuujinayo u ahaa ayaa riwaayada bayhaqi kusoo aroortay rafacat imra'atun sabiyan riwaayada bayhaqi waxaa ku jirta ziyaada ah radiican yacni ilmaha yar wuxuu ahaa ilma la naas nuujinaayo ayuu ahaa naaska jaqaaya ayuu ahaa xajka iyo cumrada culimmadu waxay dhahaan carruurtu ay xajinayaan ama la xajsiinayo yani waxa weeyaan jihaad ayuu u yahay waa jihaad sibyaani xajka iyo cumradu culimadu waxay dhaheen waa jihaad sibyaani wاnisa dumarka jihaadkooda waxa weeyaan waa xaj iyo cumro calaykuna jihaadu laa qitaala fiih bu nebi uri sal la alay slam waxaa idin saaran oo laydiin baneeyey jihaad aan dagaal iyo seef ku jirin oo ah xajka iyo cumrada riwaayadka qaar baa markaa kusoo arooray sida imaam axmed iyo nasaa-i iyo ay wariyeen xadiis culimadu odhan isnaadkiisu waa xasan jihaad اlkabiiri wالصagiiri wالضaciifi wاlmarأati alxaju wاlcumra ayib selafku raximahullah waa ku dadaali jireen awlaaddooda inay xajka keenaan markii qaarkood la weydiiyey su-aal ku saabsan ilmahan yar xajba kuma waajibine maxaad isu daba wadaana bal hadda dhegeyse waxa uu ku yidhi sufyaan bnu cuyeyna wuxuu leeyahay waxaan ku yihi maxamed ibnu munkadir taxuju bisib- bisibyaan ma carruurta yar baad xajka keenaysa maxaad ka soo dhibaysa qaala wuxuu ihi nacam haa ucariduhum cala allahi tacaala ilaahay ayaan u bandhigayaayo naxariistiisa inay ka qayb galaan baan rabaa oo naxariista iyo raxmadda halkaa kusoo degaysa cidda mowqifkaa taagan ama carafa ha noqoto ama mina iyo musdelifa ha noqoto mashaacirta cidda maraysa ama beytullahi alxaraam ha noqoto raxmadda ilaahay ee soo degaysa addoommadiisa xujayda kusoo degaysa inay gaadho ayaan rabaa ibnu cabdibar wuxuu yidhi وxaja slfu qadiima وxadiiثa bالصibyaan واlأطfaal yucariduunahum liraxmat اllahi عaزa wajal culimadu waxay ku ijmacsan yihiin sidaynu sheegnay inaanu ana alxaja laa yajibu calى الصibyaani xataa yablغuu inaanu xajku awlaadda waajib ku aanu ku ahayn caruurta waajib ilaa ay qaan gaadhaan inaanu waajib ku ahayn taana culimadu waa isku ijmacsan yihiin waxa weeye oo wax ishkaali kuma sugnaa culimadu waxaa dhahamee ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a in ilmihii yaraahay sabiga ahaa ilaahay uu ka dhaafay in sayi-aadkii loo qoro wixii xasane ee uu sameeyana loo qoraayo raxmadda ilaahay iyo iyo wanaagga shareecada nabiga calayhi isalaatu wasalaam lagu soo dejiyey ayay ka mid tahay haddaba haddii ilmihii la xajsiiyo oo isagoo yar xajka la geeyo oo waalidkii uu la xajiyo oo la yidhi ajarkii wuu helayaa waalidkiina ajar buu ku helayaa iyo ciddii xajisiisay ee weligiisa ay ajar bay ku helayaan haddii sidaa la yidhi ilmihii markuu qaan gaadho ma xaj kalea lagu yeelanayaa mise xajkii isagoo caruur la xajsiiyey ee uu xajiye ayaa ku filan waxay culimmadu tilmaameen sida tirmidiba uu leeyahay inay culimmadu ku ijmaaceen oo ku isku waafaqsan yihiin in ilmuhu xajka uu xajiyo isagoon qaan gaadhin ajarkiisa uu helaayo oo loo qoraayo laakiin aanu xajkii islaamka kaga fillaanaynin ee xajkii islaamka waa lagu leeyahay saa awgeed culimmadu waxay idhaahdeen idaa balaga sabiyu wa kaana qad xaja hadduu ilmuhu qaan gaadho markii horena uu xajiyey isagoo aan qaan gaadhin lam tasqut canhu xajatu lislaami ka dhici mayso xajkii xajulislaam ahaa kaa ka kaas kaga dhici maayo walaasimatu xajatun ukhraa bacda albuluuq waajib waxaa ku ah markuu qaan gaadho kadib inuu xaj labaad xajiyo ayaa waajib ku ah waa sida imaam shaafici iyo sufyaan thawri iyo imaam axmed iyo isxaaq bnu raawiy iyo culimmadu ay qabaan ama tilmaameen markaa taana saasaad ogaanaysaa ilmuhu isagoo caruura xajka uu xajiyo ama waalidkiisa iyo weligiisu xajiyaan ajar buu ka helayaa waa loo qorayaa waalidkiina ajar buu ka helayaa waxa weeyaan iyo xasanaad laakiin mar kaga fillaan mayso xajkii islaamka ee markuu qaan gaadho waajib waxaa ku ah inuu xajatulislaam oo rukniya uu xajiyo ayib culimadu waxay idhahdeen qofkii doonaya ilmo yaro sabiya inuu haddaba xaji siiyo inuu ajar ka helayo garanaya lakin maxaa isagii laga rabaa isagii maxaa laga rabaa waxay culimadu idhahdeen qofka doonaya inuu ilmo yar xaji siiyo waxaa laga rabaa ilmaha yar hadduu mumayis yahay oo wax kala saarayo inuu baro yacni axkaamtii xajka inuu baro ixraamkii inuu u xidho dharka uu ka saaro dharkii caadigu xidhan jiray ixraamka ay rag ku xidhaan hadduu nin raga yahay yani waxa weeyaan oo uu yahay dakar uu yahay in ixraam loo xidho loo waxa weeyaan talbiyadii xajka iyo wixii lagu xidhanayo la baro wixii maxduuraadka ee xajka mamnuuca ka ahaa la baro taas ayaa waajib ku ah haddaanu isagu sidaa awoodi karayninna oo uu ilmo yaroo mumayisa aanu ahayna weligiisa arrintaa laga rabaa inuu sameeyo sidaa ogeed cabdillahi bni cumar iyo caaisha radi allahu canha carruurta markay xajka geeyaan waxay ka dhigi jireen dharka yacni dharkii dee ay xidhan jireen markii aanay xaj xidhanin ayay u diidi jireen oo ka mancin jireen oo ragga ma banaano dee dharka caadiga ah ee khamiisyada iyo saraawiisha iyo shaadharhka ah ee dee loogu tala jidhka ku talan waxa weeyaan loogu talay maaha inay xidhaan dhar kale oo gaara ayay xidhaan oo aan waxa weeyaan shareecadu ay sifo gaara u yeeshay kuwaas ayaa loo xidhaya amaa hablaha hablaha wixii doonaa loo xidhi karaa oo dumarka ayay la xukun yihiin waana in la dawaafi jireen buhi safiya marwo dhexdooda ilmuhu marka hadduu mumayis yahay oo wax kala saarayo talbiyadii waa la barayaa xajka xidhaa la odhanayaayo waa loo sheegaya wixii lagu xidhanayay maxduuraadkii waa laga ilaalinayaa saasaa lagula dadaalaya haddii uu saqiir yahayna dee waxa ka xidhanaya weligiisa talbiyadiina isagaa ka qaadaya wuxuu yidhi jaabir bn cabdilaahi xajajna maca rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wa macana nisaa wasibyaan nebigaanu la xajinay annagoo dumarkii iyo carruurtiina la socdaan falabaynaa can isibyaani caruurtii annagaa ka xidhanay oo u xidhnay wa ramaynaa canhum annagaa kasoo tuurnay waa sidaas ilmaha sabiga marka la xajsiiyo waa lala dawaafayaa haddii uu isagu dawaafi karana waa la dawaafsiinaya dawaaf baa la odhanaya soco haddii aanu isagii dawaafki karinina waa la dawaafsiinayaa ama waxaa la saaraya carabiyad iyo wixii lamid ah ama yani tunka ayaa la saaraya waa la qaadaya in la dawaafsiiyo toddobadii shadood dawaafka in la mariyo lagama maarmaan weeye akaru ahlilcilmi waxay qabaan sida aynu sheegnay inay sabiga laga ilaalinayo wixii qofka muxrimka ah ee xaj xidha laga ilaalin jiray ee xaaraanka ahaa ya ayaa laga ilaalinaya waxaa laga ilaalinaya ziinada iyo dharkii quruxda ahaa waxaa laga ilaalinaya tiibkii cadarka ayaa laga ilaalinaya shay kasta oo laga ilaalinayey waxa weeyaan ama loo diiday qofka waxa weeyaan muxrimkaa isna waa loo diidaya ilaa xajka ka dhamaynayo ilmaha yare haddii uu sameeyo ila isagu waa caruure haddii uu sameeyo wax maxduuraadkii xajka ka mid ah waxyaabihii xajka laga mamnucay qofka xajinaya hadduu sameeyo fidya ayaa laga bixinaya sida qofka weynba fidyo looga bixinayo iyo kafaaro sidaas ayay yidhaaheen culimmadu siduu baqawi yidhi ida rtakaba sabiyu almuxrimu ida irtakaba sabiyu almuxrimu shay-an min maxduuraati alixraami tajibu alfidyatu fii maalihi in kana axrama binafsih wain axrama bihi waliyuh faاhtalafa alfuqahaau fi annaha tajibu fi maali اlwaliyi aw fi maali sabiyi waxyaabihii maxduuraadka ah haddii uu sameeyo ilmaha yari waa laga dheeraynaya laakiin hadduu sameeyo fidya waajib ku ah hadduu isagu xoolo leeyahna xoolihiisa laga bixinaya haddaanu isagu xoolo lahaynna culimadu way isku khilaafeen ma maalkii weligiisa laga bixinayaa waxa weye hadduu isagu xoolo leeyahay tajib alfidyatu fii maalihi in kaana axrama binafsihi hadduu ilmahan ilmo mumayis haayo isagu xajkii xidhay uu yahay dee waxa weeyaan fidyadii maalkiisa ka waajibaysaa laakiin haddii weligiisu uu geeyey ilmuhuna uu maal leeyahay waxa weeyaan ma maalkiisa laga bixi mise maalka weligiisa waa la isku khilaafsan yahay ilmuha waxa u bannaan la xajsiiyey waxa jaa-is ahoo u bannaan ilmaha iyo caruurta la xajsiinayo iyo dadka wada waxa u bannaan in marka musdelifo la yimaado habeenkii iyagu dadka ay ka horeeyaanoo dhagax tuurka ay sii tagaan sidaas ayaa siduu nebiguba sala allahu caleyh wasalam sameeyey ee u ogolaaday cabdillahi bn cabaas iyo ragga lamidka ah ee caruurta ahaa ama dhallinyarta yaryar ahaa ee aan qaangaadhin in nebigu ku yihi dadka kasii horeeya oo zaxmadda dhaafa oo orda tuurta ilmaha yare sabiga la geeyey xajkii maxaa laga dhagax tuurka ma isagaa ma isagaa soo tuuranaya mise waa laga tuuraya culimadu waxay dhahan hadduu awoodi karo inuu isagu soo tuurto inta la kaxeeyo waa inuu soo tuurta haddii aanu awoodi karinna waa laga soo tuuraya jaabir muxuu yidhi xajajna maca rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wamacana nisaa wasibyaani falabaynaa can isibyaani caruurtii annaga xajkii u xidhnay wa ramaynaa canhum annagana waxa weyaan dhagaxii kasoo tuurnay sidaas ayay culimadu dhahen hadduu isagu awoodi karayana isaga ayaa la geynaya oo oo la baraya waa sidaas waaya ilmaha xajka loo xidhay hadduu yahay xaju tamatuc hadyigii waa laga bixinaya sidii qofka weynba looga bixinayey hadyigii waa laga bixinayaa sidii qofka weynba looga bixinayay marka masaa-ishaasina waxay ku saabsan yihiin caruurtii iyo ma la xajsiin karaa ama ma xajka ma la geyn karaa haddii la geeyase maxaa laga faa'iidayaa weligoodii iyo ciddii geysay waxa weyaan ajar ayay ka faa'iidayaan isagiina xasanaadkii waa loo qorayaa ilmihii yaraa alxadiis araabic cashar qatlu sibyaani fi lxarbi qatlu sibyaani fi lxarbi xadiiskani waxa uu ku saabsan yahay qatlu sibyaani in caruurtii la laayo fi lxarbi dagaalka marka lagu jiro in caruurtii la laayo xukunkeedu waa maxay buu ku saabsan yahay ma bannaan tahay mise ma bannaana can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey ilaahay isagiiyo aabihiiba raalliha ka ahaadee waxa uu yidhi cabdillahi bni cumar ana imra'atan gabadh baa wujidat waxaa la helay fii bacdi maqaazi nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebigu dagaaladii uu galay qaar ka mid a imra gabadh baa wujidad la helay maqtuulatan xaalo ay tahay mid la dilay fa ankara waan waa inkiray oo waa diiday riwaayada kale waxay sheegaysaa fanaha rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nebigu waxa uu diiday can qatli nisaa'i in dumarkii la laayo iyo wasibyaani caruurtii maatida in la laayo dumar iyo caruur baa la isku yidhaahday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday xadiiskan bukhaari iyo muslim baa wariyey waa mima itafaqa aleyh caleyhi sheykhaan ciwaanka uu sheekhu xadiiska siiyeyna waa sida uu u baabeeyey imaamu lbukhaari raximah llah baabu qatli sibyaani fi lxarbi waxaa kaloo xadiiska wariyey tirmidi iyo ibn maaja tirmidina ciwaankiisu waxa weeye baabu ma jaءa fi nahyi can qatli الnisaءi wالsibyaani abwaabta culimadu canaawiinta ay u sameeyeen axaadiista waxaynu u tilmaamaynaa mararka qaarkood culimadu waxay dhahen fiqiga xadiiska yani cilmi badan oo kamida ayaa baabka loo baabaysto lagu sheegaa xadiiskani waxa uu ku tusinayaa awalan xadiisku wuxuu ku tusinayaa annahyu can qatli sibyaani fi lxuruub in caruurta la laayo dagaalka gudihiisa inaanay banaanayn dagaalka gudihiisa in caruurta la laayo inaanay bannaanayn ibnu cabdibar wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka wariyey arrinta ku saabsan diidmada nebigu uu diiday dumar iyo caruur in la laayo xarbi iyo dagaalla lagu laayo cabdullahi bn cabaas baa wariyey oo caaisha warisay oo abu saciid alkhudri baa wariyey oo anas ibnu maalik baa wariyey oo aswad ibnu surayic radia allahu canhum ayaa wariyey oo xadiiska aynu hayno cabdullahi bn cumar baa wariyey muu sheegin isaga culimaduna waxay isku isku waafaqsan yihiin buu yidhi inayna arrintaasi bannaanayn in dumarkii gaalada lala dagaalamayo dumarkoodii iyo maatidoodii in la laayaa inaanay bannaanayn maxaa yeelay ma dagaalamayaan iyagoo dad dagaalamayo oo dagaal ku jira ma aha ilaahina wuxuu yidhi qur-aanka oo ilahay wuxuu ku yidhi waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum ilahi wuxu uhi waxaa laysaan ilaahay dartii u laysaan jihaadkana ku laysaan aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaya dumarka iyo caruurtuna sida badan dee dagaal ma galaan soo ma aalibku caynkaas wey nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintan aada iyo aad buu u adkeeyey ku saabsan inaan dumarka la laynin lanayn caruurtana aan lalayn marka dagaal lagu jiro iyo jihaad aad buu u adkeeyey ilaa iyo wuu dardaarmi jiray cid kasta oo ciidankiisa ka mida oo nebigu uu diro sala allahu calayh wasalam marka uu ciidan dirayo rasuulku waa uu lasii dardaarmi jiray amiirka jeeshka wuxuu ku ku dardaari jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidanka ninka wata inaanu maati laynin dumar iyo carruur laynin bal hadda xadiiskan dhegeyso sulaymaan ibnu burayda wuxuu leeyahay aabbahay saxaabiga burayde la yidhaha wayaane aabbahay wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa amara amiiran calaa jeyshin aw sariyatin awsaahu fii khaasatihi bitaqwa allahi waman macahu min almuslimiina khayra nebigu markuu amiir markuu ciidan dirayo ciidanka cidduu amiirka uga dhigay iyo madaxa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa u dardaarmi jiray gaarkiisaanu ugu sii dardaarmi jiray oo uu usii waanin jiray isaga iyo muslimiinta la socdana khayr iyo alla kacabsi buu fari jiray dabeedna nebigu wuxuu odhan jiray uqzuu duula bismi illaahi ilaahay magaciisa ku duula fii sabiili illaahina u duula ilahay dartii qaatilu la dagaalama man kafara billaahi ciddii ilaahay la ciddii ilaahay ka gaalowday uqzuu duula walaa taqulluu khiyaamaha samaynina iyo quluul walaa taqdiruu ha ballanburinina walaa tamhuluu ama tumathiluu walaa tamhuluu waxa weeyaan bakhtiwareen ha samaynina oo qof gaaloo dhintay jirhkiisa ha jarjarina ya saasuu odhan jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam walaa taqtuluu waliidan ilma yarna hadilina nebigu alayh salatu wasalam saasuu yihi riwaayadka qaarkood waa xadiiska muslim baa wariyey ibn abi shaybe riwaayadka qaarkood waxaa kusoo aroray walaa taqtul walaa tiflan sagiiran waliidan mid dhashay hadilina walaa tiflan sagiiran hadilina waa kusoo arortay riwaayadka qaarkood lafdiga bedelkiisa marka rasuulku alayh salaatu wasalaam sidaas ayuu u adkeyn jiray oo u diidi jiray in maatida la laayo oo waxa weeyaan dagaalka lagu laayo walow gaalaba ha ahaadaan walow waxa weeyaan ha ahaadaan saas uu diidi jiray sababta loo diiday waa maxay asbaabta loo diiday in dumarka iyo caruurta la laaya waxa weeye sida haalibka ah dee ma dagaalamaan oo dagaal ma galaan anahum fi lhaalibi laa yuqaatiluuna maca qawmihim sida haalibka laa yuqaatiluuna maca qawmihim lidacfihim leanna dagaalka ma awoodi karaan iyagu ilaahayna dumarka dagaalku ma waajibinin ayib waa ta labaadee culimmadu waxay idhaahdeen sibyaanta waxaa loo diiday in la laayo annahum wuliduu calaa esh calaa maada cala alfitra iyagoo fitradii islaamka iyo islaamnimada fitradooda waafaqsan tahay baa la dhalay marka dee waxaa laga yaabaa inay islaamnimadii qaataan oo ay hanuunaan islaamkana ujeedadiisu maaha in dadka naarta lagu gure ujeedada islaamka waxay ahayd in dadka naarta laga badbaadiyo culimadu waxay dhaheen waxaa jirta xaalad xaaladdaasi waxa ay tahay ay culimadu sheegeen xaalad baa jirta la layn karo carruurtii iyo dumarkii xaaladdaasi waxa weeyaan haddii ay dagaalka soo galaan oo hubka qaataan oo safka soo galaan waa la laynaya waa la laynaya waxa u yihi xasan albasri kana asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam yaqtuluuna min annisaai wasibyaani manacaana calayhim saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa ay layn jireen dumar iyo caruur waxay ka layn jireen xaggooda ciddii dagaalka soo gasha ee gaalada u gargaarta ee waxa weeyaan hiil iyo hoo isla daba taagtaan dumarku dee dagaalka ragga waa guubaabiyaan mararka qaarkoodna hubkay qaataan ya abu daawuud waxa u yihi axmed ibnu xambal baan maqlay isagoo leh isagoo la weydiinaya can isabiyi idaa qaatala yuqtal ilmaa yar hadduu dagaalamo ma la dilaya qaala nacam waa la dilaya buuri qultu waxaan idhi huwa yarmi bilxijaarati min alxusni yani isagaaba hubka soo tuuraya oo dhagxaanta soo daldalaya oo waxa weyaan dagaalamaya qaala wuxu uhi yuqtalu waa la dilaya yuqtalu waa la dilaya marka culimadu saas ayay masalada u tilmaameen in hadday dagaalka soo galaan oo ay hub qaataan oo ay ka mid noqdaan dadka dagaalamaya ama u gargaarayaan dadkii dagaalamayay in la laynayo ayib waxay culimadu ka warrameen masalo masaladaasi waxay tahay ma bannaan tahay in la miro oo la weeraro habeen dad gaala ah oo ku jira maalan magaalo magaalo degan ama dhufayse iyagu leeyihiin ku jira iyagoo kaafilinan waxba moog waxba ogeyn in habeen la miro ma bannaan tahay haa gaalada haddii iyo muslimiinta dagaal ka dhexeeyaan oo gaalo iyaga iyo muslimiinta dagaal ka dhexeeyaan ay yihiin habeen waa la miri karaa oo waxa weeyaan waa waa waa lagu dagaal waa waa waa lagu qaadi karaa aanay iska filanaynin oo kadis waa lagu waa waa maaragtay lagu samayn karaa waa lagu kadin karaa xusuuntooda iyo magaalada dhufaysyadooda iyo difaacooda iyo magaaladay ku jiraan intaba waa la weerari karaa walow caruur iyo maatiyaha ku jiraan walow caruur iyo maatiyaha ku jiraan sacb ibnu jathaama saxaabiga la dhaha wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam abwaa meesha la ydhaha ama bawadaan ayuu igu soo maray dabadeedna waxaanu weydiinay mushrikiinta aanu la dagaalamayno habeenkii baanu mirnaayo aanu khaflad ku qabanaa dabadeedna dee waxaa meeshii ku dhinta dumar iyo caruur maxay xukunkoodu yahay rasuulku wuxuu yihi hum minhum iyagay ka mid yihiin laaxima laaxima ila lilahi tacaala walirasuulihi kadalika muslim waxaa ku taalla in nabiga lagu yihi rasuulka ilaahay oo ka warna haddii ciidan muslimiinta kamid yahay habeen duulaan oo ay gaalo waxa weeyaan dagaal ku qaadaan muslimiinta dagaal iyaga iyo muslimiinta dagaal ka dhexeeyo oo caruurtoodii deedna qaybi dhimato rasuulku wuxuu yihi hum maca aabaa'ihim ama hum min aaba'ihim aabbayaashood bay ka mid yihiin sidaa awgeed ayaa imaam axmed wuxuu yidhi ma dhib ma laha in lagu waabariisto ama la miro oo kadis lagu qabto oo lagu duulo gaalada waxa weeyaan wax dhiba ma laha walow caruurtoodi iyo maatidoodiiba ha dhintaan markaas qadiyadan waxaa laga yaabaa inaad u fahanto inay ka hor imanayso axaadiistii hadda aynu sheegaynay ee sheegaysay inaan la laynin caruur iyo dumar culimadu waxay dhahen sida lagu jamcinaya waxa weeye caruurta iyo dumarku haddaanay dagaalka ku jirin iyo lama layn karo haadii waa xaalad caruurta iyo dumarku hadday gaar u baxsan yihiin oo ciidanka dagaalamaya iyo iyagu ay kala soocan yihiinna dagaal in lagu qaado oo la laayaa ma banaana haddii laakiin gaaladu ay ishuwan yihiin oo carruurtoodii iyo dumarkoodii iyo iyaguba ay ishuwan yihiin oo aanay kala saarnayn xaaladda noocaas ah waxa weeyaan waa lala dagaalamaya dagaalla waa lagu qaadaya waana la miraya waana lagu waaberisanaya waa lagu kedinaya gaalada muslimiinta iyo iyaga dagaalku ka dhexeeyo walow haba dhinta loona aaba yeeli maayo awlaadooda iyo dumarkooda dhexdooda ku dhimanaya loo aaba yeeli maayo sababtu maxay tahay iyaga dagaalka looma qasdi loolama qasdinaye waxaa loola qasdinaya dee ciidanka dagaalamaya ee ay ku dhex jiraan waadix ya ikhwaan saagood culimadu waxay idhaahdeen xaaladda noocaasa loo qasdin maayo maatida in la laayo ee waxaa loo qasdinayaa gaalada iyo ciidanka dee dagaalamaya ayaa loo qasdinaya waxaana taa loo dhaafay bay dhaheen sharcigu oo xaaladda noocaasa sharcigu u baneeyey ee ishuwan yihiin dee haddii la daayo oo la idhaaho inta dumarka iyagu kala baxayaan ama iyag iyo maatidu kala baxayaan lala dagaalami maayo gaaladu maxay samaynaysaa dee maatun bay horta iska soo dhigaysaa soo ma a marka jihaadki meesha laga saare saa awgeed culimadu waxay idhahdeen sida lagu jamcinaya waxa weeye in nahyu sib- en- annahyu can qatli nisaai wasibyaan wuxuu ku saabsan yahay in loola qastiyo iyaga iyagoo gaarkooda ah loola qastiyo layn ama in ciidan guud ay ku jiraan la weeraro taa iyada wax nahyi kuma sugna sidaasay culimadu yidhahdeen sida awgeed madaafiic baa lagu garaaci karaa sida nebiga iyo saxaabadiisu ay sameeyeen waana lala dagaalami karaa walow caruurtoodii iyo awlaaddoodiiba dhexdooda ha ku dhintaane saasayna culimmadu tilmaameen oo ay masaladaas u taxriiriyeen radi raximahum allahu jamiican waayo gaaladii haddii la qafaasho oo la qabsado oo laga gacan ronaado oo dabeedna laga la qafaasho maatidii dumarkii iyo caruurtii gaalada ahaa see laga yeelayaa haniimay noqonayaan haniimo ayay noqonayaan culimadu waxay dhaaheen haniimadaas iyo dadka la qafaashayna dee waxa ku bannaan in la addoonsado iyo waxa weeyaan in madax furasho laga qaado iyo in la laayo intuba way bannaantay iyo in la laayo intuba way bannaantay culimadu markaa waxay idhahdeen haddii ay xaaladdu isu soo taagto in la laayo caruurta gaalada ah culimadu waxay dhahen waxaa la layn karaa uun intooda qaangaadhay oo sidee lagu ogaanaya kooda qaangaadhay iyo kooda aan qaangaadhin waxaa la samaynayaa waxa weeyaan siday nebiga iyo saxaabadiisu sameeyeen bani qurayda nimankii la odhan jiray yuhuud ahaa markay nebiga ballankiisii ka baxeen ay gaashaanbuurtii axsaabtii usoo raaceen ee rasuulka ilaahay guushii siiyey ee u gargaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey markuu iyagii soo uu maaragtay xisaarka iyo go-doonka nebigu ku sameeyey ee uu iyagii qabsaday maxay idhaaheen sacad ibnu mucaad baana xukunkiisa ku gonaa soo saama odhan sacad ibnu mucaad waxa uu yidhi ma xukunkayga ku godaan haa oo waa ku qancaysaan haa nebi maxamed aadna ma ku qancaysaa haa waan ku qancaya deedna wuxuu yihi wax allaala waxa rag ah ee dagaal gala ee dagaal geli kara damta ha loo joogsado dumarkii iyo carruurta iyo xoolahana hala hala qafaasho waxa uu yidhi saxaabiga xadiiskaa warinaya oo nimankii maalintaa meesha joogay ka mid a waxa uu yidhi nebiguna waxa uu ku yidhi sacad mucaad ilaahay xukunkiisi baad ku kala xukunta ha dabeedna wuxuu ihi ilmo ka nin kasta oo aan qaan gaadhin waxaan jeedaa qof kasta oo raggii yaryaraa ka mid ah oo reer bani quraydo ka mid ah waxaa la eegayey inay caanadiisii soo baxday tima hoose inay usoo baxeen iyo in kale oo uu qaan gaadhay qof kasta oo tima hoose usoo baxeen oo reer bani quraydo ka mid ah gamtaa loo joogsa marka culimadu waxay waa mid lagu kala saarayo qofkii qaan gaadhay iyo qofkii aan qaan gaadhin lagu kala saarayo waayahay taasina waxa weeyaan masale ku saabsan caruurta ma la layn karaa iyo maatida dagaalka ma lagu layn karaa waxay taasi ku tusinaysaa ikhwaani baaraka allahu fiikum waxay ku tusinaysaa islaamnimadu naxariista islaamnimadu ay leedahay ayay ku tusinaysaa iyo islaamku sida uu ugu naxay waxa weeyaan dadkii xataa gaalada ahaa ee aanu u dulmin ee waxa weeyaan islaamku ale haddii uu yahay diin un dadka dhegta dhiigga u dar ah dee lama yidhaaheen maati badbaadiya iyo dumar daaya iyo carruur daaya iyagoo gaala ah soo ma ha saa lama yidhaheen laakiin taas waxay ku tusinaysaa raxmadda islaamnim islaamka naxariistiisa iyo inay diintu tahay diin naxariis ku dhisan dagaalka iyo jihaadka cidda lagu qaadayana ka fursan waa loogu qaadayo ujeeddada islaamnimada iyo islaamka shar sharcada islaamku ay jihaadka u sharciyeysayna ay tahay in diintee lagu difaaco oo lagu ilaaliyo laakiin in maati iyo carruur la laayo muslimiin ah ya muslimiin ah ama layska laayo dad maatiyo carruuro wax allaale waxa ay goysteen aanay jirin oo waxa weeyaan dagaalla ku jirin oo lala yidhaaho islaam baanu u hiirinaynaa mid islaamnimada khilaafsan weeye islaamkuna sida dadka gaalada qaarkood ka faafiyeen maaha diin dhiig oo dhiig iyo seef ku faaftay oo ujeeddadoodu ay tahay in dadka uun maaragtay dhiigooda la daadiyo hadday sidaa ahaan lahayd dee nebigu nimankii maka uu ku qabtay ee dhibay ee cadaabay ee ciqaabay ee isagii saxaabadiisa waxa weeyaan dhib oo dhan u geystay rasuulku alayh salaatu wasalaam muu ku yidhaaheen idhabuu fa antum ulaqa wuu ka argoosan laha alayh salaatu wasalaam nebigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kumuu yidhaahdeen hallaynina maati hallaynina kumuu yidhahdeen haddii ujeeddadu ay tahay in dadkun la laayo ee ujeeddadu waxa wey in dadka naar looga yeedho xaqna loogu baaqo ninkii laga fursan waayaa la dilaya marka taswiiju sibyaan halkan waxaa laga hadlayaa in la guuriyo caruurtii in la guuriyo ama looba guuriyaba iyana waa la xukunay in loo guuriyo ama la guuriyo haddaynan tahay in la guuriyo oo cid loo guuriyo hadduuynan yahayna in maaragtay gabadh loo guuriyo taas ayaa lagaga hadlayaa can caaishata radia allahu canha qa ana nabiya sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tihi ilaahay ka raalli ahaado ana nabiya sala allahu alayh waslm nabigu tasawajaha waa guursaday wahiya bintu sitti siniin iyadoo lix jira ayuu nebigu guursaday wa udkhilat calayhi nebiga waa loo hooyey wahiya bintu tiscin iyadoo sagaal jir ah wamakahat cindahu nebiga waxay la noolayd tiscan sagaal sano ayay nebiga la noolayd nebiga calayhi isalaatu wasalaam sagaal sano ayay la noolayd idan markuu nebigu dhintay caashiimsi jirtay sideed iyo toban jir bay ahayd xadiiskan waxaa wariyey bukhaari waxaa kaloo wariyey muslim waa min mutafaqa caleyhi shaykhaan waxaa wariyey abu daawuud iyo ibnu maaja iyo keyrkood bukhaari ciwaan wuxuu uga dhigay xadiiskan baabu inkaaxi rajuli waladahu sigaar guurinta ninka uu guuriyo caruurtiisa yaryar uu guuriyo hahe waxaa kaluu ciwaan uga dhigay baabu taswiiji alabi ibnatahu min alimaam uguurintu aabbuhu u guuriyo inantiisii oo uu siiyo qofka taladii maaratay muslimiinta haya abu daawuud waxa uu ciwaan uga dhigay xadiiskan baabun fi taswiiji sigaar guurinta la guurinayo habli yaraa yaryaraa marka masalada halkan sheekh uu kaga hadlaya waxa weeyaan ama xadiiskani uu ku saabsan yahay ma bannaan tahay in caruurtii la guuriyo ama in loo guuriyo ma bannaan tahay mise ma bannaana xadiiskani waxa uu ku tusinayaa in abu bakrin radia allahu tacaala canhu uu nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha u guuriyey rasuulkuna caaisha guursaday iyada oo oo uu mehersaday iyada oo lix jir ah lana aqalgalay iyada oo sagaal jir ah sagaal sanana rasuulka sala allahu alayh wasalam ori ay ahayd oo ay la noolayd oo ay la noolayd markii uu la wareegay kadib xadiisku waxa uu ku tusinayaa masalada koowaad uu ku tusinaya waxa weeye inay mashruuc tahay bannaan tahay sharciga ku bannaan tahay in nin da in nin weyn loo guuriyo gabadhya gabadh yar in loo guuriyo rasuulku sala allahu calayh wasalam maalintuu caaisho guursaday da-diisu waxay ahayd shan iyo afartan jir ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caaishana radia allahu tacaala canha markuu mehersaday waxay ahayd lix sannadood markuu la aqalgalinaya waxay ahayd sagaal sano radia allahu tacala canha taasi inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya masalaay culimada halkan kaga hadlaan arrinta noocaasi horta intaanan masalada tilmaamin arrinta noocaasa ee ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu caaisho da-daa ku guursaday iyo yaraantaas ma aha arrin nebiga calayhi salaatu wasalaam khaas ku ah maaha bal waa arrin ay sameeyeen saxaabadiisu radi allahu tacala canhum cikrima wuxuu yidhi cumar khadaab wuxuu guursaday umu kalhuum bintu cali bn abi aalib cali bn abi aalib inanuu dhalay umu kalhuum la yidhaaho ayuu wuxuu guursaday cumar khadaab gabadhaas wahiya jaariyatun talcabu maca aljawaari iyadoo ah inan yar oo hablaha bannaanka kula ciyaarta inan yaroo hablaha bannaanka kula ciyaarta ma adri de wixii la ciyaaraya majabadaan baa la ciyaaraya mise wax kale taa garan maayo fa jaa ilaa asxaabihi markaasuu cumar khadaab asxaabtiisii u yimi oo uu ku yidhi waxaan la xididay cali bin abi aalib fadacow lahu bilbaraka markaasay u duceeyeen faqaala wuxuu yihi cumar khadaab inii lama tasawaj min nashaatin biya wallahi jacayl dumar iyaha iyo maaragtay iyo maaragtay nashaad umaan guursanin walaakinii samictu rasuula allahi sala allah alay slam yaquul nebi maxamed oo labaan maqlay ina kula sababin sabab kasta iyo wanasabin nasab kasta munqaicun waa mid go-aya yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaama nasab kasta iyo sabab kastaoo dad isku xidhiirin jireen way go-aysaa ilaa sababii sababtayda mooyaane iyo wanasabii nasabkayga mooyaane falaa ansaba baynahum yowmaidin walaa hum yatasaaluun soo ilahay mu odhan maalintaa nasab waxba laysugu tari maayo xididnimo iyo sababna waxba laysugu tari maayo laakiin maalintaa waxaa nafci yeelanaya nasabka nebigu ciddii ciddii nebiga nasab la wadaagtay ee muuminiin ahayd iyo ciddii nebiga sabab la wadaagtay iyo xididnimo ee nebiga iyo ehelkiisa xidid la ahayd maalintaa way ku intifaacayaan xididnimadoodii iyo nasabnimadoodii bishardi inay noqdaan maxay muslimiin ama muminiin ay noqdaan faababtu waxaan jeclaaday buu cumar markaan xadiiskaa maqlay an yakuuna baynii wa bayna nabiy llaahi sababun wanasab in aniyo nebi maxamed nasab iyo sabab naga dhaxayso oo haddii nasab waxa weeyaan sababtu waxa weeyaan waa xididnimo inaad nebi maxamed la xidido antaa ku guulaysto ayaan jeclaystay buuri radia allahu tacaala canhu marka masalada aan uga socda waxa weeye qadiyadani ma aha mid ku gaar ah jazaak allah khayra qadiyadani ma aha mid ku gaar ah nebiga calayhi salaatu wasalaam in nin weyni uu guursado gabadh ka gabadh yar nin weyn loo guuriyo oo ka da- weyn waxa weeyaan waa qadiyad banaan ayib waaya taa inay banaanta waa garanay laakiin masalada aan doonayo inaan iyana tilmaama waxa weeye gabadha yar ee la guurinayo culimadu waxay dhahaan iyana inay gabadh gabadh iyadoo yar la guursan karo ayay daliil u tahay laakiin culimadu waxay dhahaan shardi waxa ah waa inay tahay da da da kuma xidhna guurka guurku da kuma xidhna laakiin halka shardigu ku xidhan yahay waxa weeyaan gabadhaasi hawalo haba yaraatee oo da-deedu ha yaraatee waa inay qof guurgal noqon kara ay noqotaa ayay culimadu yidhahdeen oo waxaa laga yaabay culimadu yidhaahdeen dee maalintaa caaisha ay sagaalka sano ahayd ee nebigu uu la aqalgelayey dee do- maanta dumarka joogaa inaanay la mid ahayn oo gabadha sagaal sano gaadhaa maalinta ay ahayd ama iyaga agtooda ay ahayd gabadh yacni jidh ahaan iyo xoog ahaan iyo caqli ahaanba gabadh dhisan ah waanaad arki doontaa radia allahu tacaala canhu caaisha radiallahu canha hadda taarikhdeeda dib u raacdo rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu iyadoo intaa leeg uu dumarkii uu la qabay oo dhan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka jeclaa oo ay rasuulka sala allahu aleyh wasalam hanatay oo ay rasuulka sala allahu aleyh wasalam hanatay taarikhdeeda haddaad raaraacdana yaab iyo ama kaag ayaad ugu dhiman ilaa iyo aad arki doonto in dumarkii lala qabay qayb ka mid ah iyada ay xulafo la ahaayeenoo iyada talada laga qaadan jiray ya caaisha radi allahu tacala canha laba kooxood bay ahaayeen ayib laakiin laba kooxoodo xaqa ku sugan bay ahaayeenoo aan aan waxa weeyaan shareecada weydaaranin marka culimadu waxay dhahan ina ilma gabadh yar waa la guurin karaa ama waa la guursan karaa bishardi inay guurgal tahay oo ay caqli ahaan iyo jasad ahaanba isaga xijin karto guur culimadu waxay dhahan markaa da kuma xidhno guurku soomaalida waxaa laga sheegay odayaashoodii waayeelkoodii hore dumar yaryaraysi male masale noocaasa laga sheegay waay waa maha maha ayib masalada saddexaad ee culimadu masaa'ilka ay culimadu baabkan ka tilmaameen waxaa ka mid ah in caruurtu iyagoo yaryar laysu guurin karo caruurta iyagoo yaryar in laysu guurin karo oo ina ina ina inan yar loo guurin karo yani ibni sakiira in loo guurin karo waa aragtay jaariye sakiira ah in loo guurin karo oo caqdigii loo samayn karo iyadana selefku mid ay sameeyeen weeyaan cabdullahi bn cumar khadaab iyo maaragtay curwata bnu zubayr iyo mid ay sameeyeen weeye sida aahaarta kusoo aroortay cabdillahi bn cumar wuxuu isu guuriyey inan isagu dhalay iyo inan uu adeer u yahay oo walaalkii dhalay iyagoo yaryar buu isu guuriyey weliba inanta wax mehera markaa looma sheegin oo waxaa la yidhi markay weynaato ayaa maaragtay meherkeeda loo sheegi doonaa hishaam ibnu curwa radia allahu raximah llah wuxuu leeyahay aabbahay zawaja abi ibnahu sakiiran aabbahay inankiisa wuxuu u guuriyey isagoo yar oo midna uu shan jir yahay midna lix jir uu yahay dabadeedna isagii baa dhintay inankii baa dhintay dabeedna gabadhiisii yarayd baa dhaxashay afar kun oo diinaar bay ka dhaxashay buu leeyahy labada qofee laysu guuriyaa way isdhaxlayaan sidaynu arki doono waxayna isku dhaxlayeen bimujarad inay isguursadaan oo meherku meherkooda uu dhaco bimujarad inuu ninkaasi gabadhaa mehersado ayay gabadhu haddii ay dhimatana nin ninkeedu iyada u dhaxlayaa isagu hadduu dhintana ninkeeda way dhaxlaysaa la odhan maayo lama aqalgelin iyo lama wareegin iyo waxaas wax jira maaha a mujarad caqdigaa saxiixayo uu dhaco ayay labadaa qof midkood hadduu dhinto isku dhaxlayaan waxaa kaloo culimmadu xadiiska ka qaateen inay aabbaha u bannaan tahay inuu guuriyo inantiisa yar isaga oo de aan la tasha inantiisa yar ee maaragtay aan aagoonta ahayn inan yaroo aan aagoon ahayn waalidkeed ama weligeed wuu guurin karaa cid kuf ah ayuu u guurin karaa u fiirso inan sakhiiro ah oo aan yatiimad ahayn yatiima aagoon aan ahayn weligeedu ama aabbeed ha noqdo ama cid kale ha noqdee wuu guurin karaa cid kuf wuu guurin karaa iyadoo yar maxaa meesha ka baxay haddii ay tahay yatiimad soo maha haddii ay yatiimad tahayna culimmadu waxay idhaahdeen sidaa xadiista ku soo aroortay waa la guurin karaa oo guurkeedu wuu ansaxayaa laakiin bishardi waa in iyada lala tashado oo khiyaar la siiyo waxa weeyaan nafteeda khiyaar laga siiyo marka ay waxa weeyaan ay qangaadho nebigu wuxu uhi tustamaru lyatiimatu fii nafsiha ilmaha inanta aagoonta ah nafteeda waa la weydiisanaya istiidaan baa lagaga daray fain sakatat hadday aamusto marka hawshaa lala soo qaado faqad adinat aamuskeedu ogolaanshuhu ka dhigan yahay waayo habluhu way xishoodaan wain abad hadday diidday caaridana yatiimadaas lam tukraha lama qasbi karo maxaan loo qasbaynin ilaalin sharcigu xuquuqda aytaamta ilaalinayo khaatirkeeda la ilaalinayo weeyaan sidaa awgeed culimadu waxay idhaahdeen yatiimada guurinteedu waxa uu ku xidhan yahay nikaaxeedu inuu ansaxo inay ogolaato khiyaar baa la siinaya markay qaan gaadho haddii ay diiddo markaa waa laga fasakhinayaa sidaas ayay yidhaahdeen ama ti aan yatimad ahayn ti aan yatimad ahayn aabbaheed hadduu cid ku fiyo siiyo waa ay bannaantay sida abubakarba uu sameeyey uu caaisha radia allahu tacala canha ku sameeyey masalada kalena baabkan ku khatimayna aynu tilmaamayna waxa weeyaan mas'alo ku saabsan hablaha marka la guurinayo ay aqalkeedii loo wareejinayo masalada ku saabsan in hablihii lasii qurxiyo oo laga sii shaqeeyo oo waxa weeyaan lan maaragtay lagu dadaalo masaladaas ma masale asallaba mise waa masale aan asal lahayn caaisha radi allahu tacala canha waxay tihi araadat ummii hooyaday waxay doontay an tusaminanii lidukhuuli calaa rasuuli illah inay hooyaday waxay doontay inay inaaxiso maadaamuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ila wareegayo falama aqbal calayha bishayin mima turid wax kasta waa isiisa waa naaxi waaya bay tiri xataa adcamatnii alqithaaa birudab ilaa iyo hooya ay ay soo qaaday yani baalkii aradubaa la odhan jiray ama la ama dadka qaarkood a u yaqaa ama waxaa qithaagu ama waa aradubbahaas baal cuntada lagu dari jiray ama waxa weeyaan kaabashka hooye waxay iigu dar waxay ii samaysay kaabash iyo waxay sugu kay samaysay bay tiri timir rudab ah nooc nooca ugu faakhirsan timirta weeyaan rudabka fasamintu bay tiri markaasaan naaxay fasamintu calayhi ka axsani simani si ay inani u naaxdo jirhkooda u koro sidii ugu fiicnayd baan u koray markaasi nabiga ii wareejisay bay tiri radia allahu tacala canha wacan ummiha jamiican waa abu daawuud iyo ibn maaja wariyey isnaadkiisuna waa saxiix marka in la qorxiyo iyo in lagu dadaalo asalkaas ayay leedahay marka haddii dadka qaarkood idinku ictiraadaan waxaad tidhaahaa calaa rislika yaa bani fulan nacam in la qurxin karo waxay culimada qaarkood ka qaateen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu la kaftamay usaama usaamat ibnu zayd oo dee gurigiisa ku koray oo xibu rasuuli laahi sala allahu caleyh wasalam ahaayo nebi maxamed dadka raggu rag qofka ugu jeclaa yani aad buu u jeclaa ilaa iyo dadku markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam la doonay in lagala hadlo gabadh xad gashay in xadkaa laga da'yo in la yidhi yaa nebi maxamed nagala hadlaya de yaa ku dhacaya kuma carar waa kee dabeedna waxaa la waxaynu u diraynaa usaama usaamuu nebigu jeceliyi calayhi salaatu wasalaam usaama ayuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa uu leeyahay intuu nabar ku dhacay ayuu rasuulku sal allahu aleyh wasalam wuxuu faray in dhiiggii laga nuugo wejigiisana laga biiyo markaasuu nebigu isagoo la kaftamiy wuxuu leeyay low kaana usaama jaariyatan usaama hadduu gabadh ahaan lahaa waa nine gabadh maahe lakasawtuhu si fiican baan u qurxin lahaa lakasawtuhu dhar wanaagsan baan u xidhi lahaa waxallaytuhu waan qurxin lahaa xataa unfiqahu ilaa iyo aan maaragtay uu suuq galo oo ay suuq gasho oo wax weeyaan ay laygala wareego layga gursado saasuu ley nabig alay sala slam caaisha salafkuna waa samayn jireen oo awlaaddooda waa qurxin jireen marka ay guurka guur yimaado waa qurxin jireen laakiin waxa uun dee mamnuuca dee muuqaalaadka iyo xadgudubka iyo waxyaabaha sharciga khilaafsan ee dee la samaynayo waayahay mar kale laga yaaba inaynu usoo noqono masaa-isha qaarkood hooyadu ma bannaan tahay inay waalidka ku ictiraado hadduu ilmihiisa cid ku fasiiyo ilma aad dhashay inanaad dhashay buu aabbaheed bixiyey waxaanu siiyey qof kuf ah oo khuluq iyo diinba leh ma bannaan tahay inay ictiraado ma bannaana laa yajuusu hada waa mushkilad jirta ya sharciyan ma bannaana inay ictiraado in laga tashado oo waxa weeyaan talada wax lagaa siiyo oo waxa weeyaan waa wax wanaagsan laakiin hadduu waalidku qaraar ku qaato qofkaasina kuf uu yahay aanad diintiisa duraynin ma bannaana inaad ku ictiraadid waxaana tahay qof markaa is-hortaagaya wax ilaahay sharciyeeyey waana arrin aan wanaagsanayn khatarteeda leh waanay badan tahay inta hooya ay dee diidday guur ilmaheedii la guurin lahaa ay diidday iyadoo asbaabo kale eegeysa ama xoolo u eegeysa ama qabiil iyo wax lamida u eegeysa dabadeedna ha dhowta ilmihii intay faraheeda ka baxday habeen madow ay ninkii la guuraysay dabadeedna waxay noqotay xaalkeedu wuxuu noqday abaalla laguguma qabo ya dee sharafina kuma hadhay soo ma ha sharafina kuma hadhay marka waxa weeyaan cadliga waxaa la yidhaha ama yani waxaa la yidhaha in qofku uu ishortaago guur guurkaas hadduu sabab sharciga isu hortaagayo xaq buu leeyahay laakiin ogow marka aad diidayso ee aad ictiraadayso in labadaa qof si xaq ah oo sharciya ay isku guursadaan in aad laga yaabo inaad labadaa qof shaydaan ugu icaanayso oo ay meel kale ka dhacdo waxaa iyaduna badan inta inan loo diiday ee laga nasteexeeyey qof aan diintiisa lagu kalsoonayn ay dadna tiri may aniga halkan ba iigu dhantay talaba tay maadan laygu darin ee berri toole ay labadoodii waalid kusoo noqotay ya iyadoo kabna laalaadinaysa midnas midn mid midna ay ka soo luntay ya marka waa in aada ogaatid cid dadka kugu naxariis badani inay labadaada waalid tahay cid kaaga naxariis badani ma jirto talada guurkaaga in badanna waan idinku wuri maslada talada guurkaaga labadaada waalid waa inaad wax ka siisaa waxa doqonnimada ka mid ah qabaawada in inantu labadaada waalid ka sir qarsato dabadeedna markay booraan hadimo ku dhacdo ayagoo kusoo noqoto soo mushkilad maa labadaada waalid way kugu soo tabceen birigoodu waajib buu kugu yihiy daacadoodu waxa weeyaan waa laba qof oo nasteexa kuu ah waa laga yaabaa mararka qaarkood waalidku inuu waxyaaba qaarkood qalad ku sameeyo laakiin fi lkhaalib waa nasteexaaga si awgeed talada guurkaaga wax ka siisa inan ba waxaa laga yaabaa inay wax walba qarsato dabadeedna ina markay dee faraha ka baxday ay dee xaaladdu ayay hadhowta reerka u sheegaysaa markaas onaysa sa ayay saasaa jirta maalintii ay qabashada lahaydna way qaranaysaa midna waan kaaga nasteexaynaya walaale nin aan ku qabin ha jeclaanin masalada iga qor aniga nin aan ku qabin ha jeclaanin waxa maanta dad badan ay ay ka dhigtaan waxa weeyaan yani la mooday reer magaalnimada waa qalad nin aan ku qabin ha jeclaanin sababtu tahay haddiiba uu kaa tago ila kuma qabee uu mid kale iska guursado amaba uu sheekadaadii ka noqdo ama waalidkaa ay kuu diidaan oo diintiisa kaaga yoolaan meel aad ka soo noqotaba ma joogtid cabdun mamluuk baad noqonaysaa markaa qof la leeyahy qof la leeyahy dadka qaar baan waxaan ku qaslay hadal ay cabireen remote control baa lagugu wadwadaya ya marka maxaa cabdun mamluuk kaa dhigaya adigoo ilaahay gabadh masuunad ah oo muslimad ah oo xor ah oo ilaahay caza wajalla karaamo le uu kaa dhigay sharcigu wuxuu faray in labada qof isjeclaadaan marka ay isguursadaan marka xaq baad u leedahay waxa weeyaan ajarna waa lagaa siinaya laakiin inta aad ninkaa kale ajnabi tihiin waa inaanu kaaga duwanaanin walow sheeko guur haydin dhex taallo raggaa waddada maraya waa inaanu kaaga duwanaanin taasi waxay keenaysaa oo aanad qalbigaaga siinin taasi waxay keenaysaa maalinta ay qadiyadaasi si kale u dhacdo ama uu isagu ka maarmo ama uu ka noqdo inaan qalbigaagu raacin oo aad qof xoro aho dee naftiisa ku filan noqoto laakiin waxa maanta adduunka lagu fasahaadiyey waa wax sharciga khilaafsan gabadha muslimadda ha iska jirto inamadana waan ku idhi ya gabadhan aad qabina jeclaani baan ku idhi ya ma garata marka masalada waa in la iska jiro masaladaasi waa mas'ala khatiira waxaad maanta maqlaysaa hebel baa guursaday deedna in yar kadib waad waa maqlaysaa inantii hebel ay berigaa sheekaysan jireen way isgubtay laa ilaha illa anta rasuul allah ayib ma waxaa isu gubtay in in in qof beri guurkula soo qaaday uu iska iska tegey waxay ku tusinaysaa qofkaasi in qalbigiisii qof qaatay marka marka horeba adigoo ilaahay xor kaa dhigay oo sharaf kuu yeelay oo ilaahay uu ku faray cifada iyo asturnaanta leesh aad nin qalbigaaga u siinaysa aan ku qabin waa qalad waa in waxaa laga tanabuho oo laga hadho waa masaa'ilka khatiirka ah ee dad badan oo muslimiyaad ah halaagay waxaana kuu sheegayaa haddii aad isleedahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku uhi ina kayda kuna cadiim oo rag waa ka waa ka tala badinaysaan ragga waxaa ku jira qaar mujrimiina ha marka waa inaad naftaada ilaashatid karaamada ilaahay uu ku siiyeyna aanad iska qaadin karaamadii ilahay ku siiyey waana iska qaadeen oo sharciga ka tallaabsan oo sharciga aanad ka tallaabsan alxadiiu saadis cashar laa tuqaamu lxuduudu cala asibyaan xadiiskani wuxuu ka hadlayaa caruurtu hadday xad galaan ma lagu oogaya ilmo yar baa waxaday ayib ama qof buu nabar ku dhuftay ya ilmo kaleu nabar ku dhuftay waxbuu xaday ya ilmuu dilay waa la islaayo mid buu kaga kawsiiyey hal yuqaamu calayhi lxad xadkii ma lagu oogaya mise laguma oogayo can cali bn abi aalibin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam can cali bn abi aalib waxaa laga weri radi allahu canhu can nabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu nebigu uhi rufica alqalamu qalamkii waa laga kor yeelay can alaaثatin saddex saddex waxba lagama qoro buu nebigu alayh الsalatu wasalaam can inaaimi kii hurde waxba lagama qoro xataa yastayqida ilaa uu tooso wa can isabiyi ilmihii sabiga ahaabaa laga rafciyey qalimkii xataa yaxtalima ilaa uu qaangaadho ya ilaa uu qaangaadho oo maaragtay uu maaragtay dhadhab iyo wixii lamida uu ku dhaco wa can ilmajnuuni kii waa laabaa laga kor qaaday qalinkii kitaabada xataa yacqila ilaa ilaahay caqligiisi usoo celiyo xadiiskan waxaa wariyay abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu khusayma iyo culimo kale waana xadiis saxiixa culimo badan baana tasxiixisay xadiiskan bal ibnu taymiya waxaa laga sheegay inuu yidhi ittafaqa ahlu lmacrifati cala talaqiihi bilqabuul xadiiskani culimmadu waxay tilmaameen inuu yahay min usuuli lislaam usuusha sharcigu uu ku wareego mid ka mid ah axaadiista usuusha ah ee sharciga qawaaciddiisu ay ku wareegto mid ka mida inuu yahay bay culimadu tilmaameen xadiiskan hada alxadiis waa aslun min alusuul alati taduuru calayha akharu axkaami sibiyan axkaamta awlaadda iyo caruurta badankoodu wax badan oo ka midi xadiiskan bay ku dul wareegaan oo maxaynu nidhi ilma waxaynu nidhi salaada la farayaa waajib kuma aha ee wa min baabi tadriib baa loo faraya soonka la farayaa waajib kuma aha baynu nidhi ma aragta hadda waxaynu nidhi zakaatulfitrida ilmaan laga bixinayo weligiisa ay waajib ku tahay weligiisa ayay waajib ku tahay laakiin zakaatulmaalku xoolihiisa ayay waajib ku tahay xoolihiisa ayay waajib ku tahay sida jamhuurka ay qabaan ayib waxaynu nidhi ilmaha yar wixii dembiya uu la yimaado looma qorayo kullu haadihi adilada loo daliishaday waxaa ugu waaweyn xadiiskan nebigu wuxuu leeyahy saddex waxba lagama qoro eeg rufica alqalamu qalimka la sheegayaa waa qalinkii dembiga waa waa qalamulimi qalimka laga daba laga dul qaaday waa in loo qoro dembi laakiin ajar ma loo qoraya xasana hadduu samay maa loo qoraya ma daliil ma daliil nacam walaki eesh ajru ayib xasanaadkiisi waa loo qoraya laakiin imi ma loo qoraya iyo dembi xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inaan dembi loo qoraynin kii kii hurday ilaa uu soo tooso waxba laga qori maayo hadduu maanta dhan hadrayo sabiga ilaa uu qaan gaadho oo ama uu shan iyo toban sano gaadho ama garh ka soo baxo ama timi hoose ka soo baxaan ama waxa weeyaan gabadhi ay xaydo waxa weeyaan ama ay uur yeelato xaalaadka noocaasa calaamaadkaas ilaa uu gaadho majnuunkiina ilaa uu caqli yeesho culimmadu waxay marka xadiiskan sheegeen in qalinka la yidhi waa laga rafciyey saddexdan uu yahay alqalamu mima araada alqalam mima yakunu isman wazuuran cala albaaliqi ida irtakabahu qalinkii ta ismigiiyo dembiga laga kor yeelay waynaga sheegnay cumar khadaab uu yidhi sida xadiista kusoo arortay isagoo fasiraya sabigii waxaa loo qoraya xasanaadkiisii sayiaadkiisana lagu sayi-aadkiisana laguma qorayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi awlaaddii salaaddii ha la faro toban toddoba jir markay gaarhaan toban ha lagula dagaalamo de waxay ku tusinaysaa in ajar looga qorayo ha in ajar looga qorayo waxay culimmadu yidhahan waxaan suurtagal ahayn in ilmihii salaad la saaro oo fara la yidhaahdo oo xajkii waxa weeyaan xaj buu leeyahy la yidhaahdo haddana la yidhahdo ajarkiisii dee looma qorayo sidaa in la yidhaahdo waa waa waa way way adag tabeynaan culimadu nacam way xadiiskani wuxuu ka hadlayaa caruurtii haddii ay xuduud galaan haddaba dembina loo qorayn garanay haddii ilmihii ma la tacsiirinaya tacsiir horta ma la ma la tacsiirinaya culimmadu waxay idhahdeen ilmuhu haddii uu galo wax xad waxa weeyaan wax xad waajibiya xadkii lagama jarayo laakiin ma la tacsiirinaya ma la ciqaabayaa macnaheedu maaha marka la yidhi xad laguma oogayo inaan la ciqaabaynin haddii uu maaragtay xumaan sameeyo ciqaab xaqiisa munaasib ku ah waa la ciqaabi karaa waana la tacsiirin karaa ay yidhaaheen daliilkeedu waa maxay wadribuhum calayha licashrin soo ma ha wadribuhum calayha licashrin marka marka la leeyahay xad laguma oogo culimadu waxay isku waafaqsan inaan ilmihii hadduu xad gala xad lagu oogeynin macnaheedu maaha hadduu khalad sameeyo ciqaab isagoo kale uu qaadi karo lama ciqaabayo maaha ilmihii haddii laga shak intuu xad sameeyo wax xad waajibiye ayuu sameeyey deedna waxaa laga shakiyey miyuu qaangaaray mise miyuu qaangaaray waa la kala hubinaya calaamaat lbuluuqi ayaa laga hubinaya a haddii calaamaat lbuluuqi qaar kamida laga helo sida inay timi hoose usoo baxeen oo kale waa lala waa lagu ogaya xadkii siduu nebigu reer bani quraydaba uu ku sameeyey sidaynu arkaynay oo waxa weeyaan aynu soo marnay ilmuhu haddii uu uu qasdiye dembi sariiqu u qasdiyey dil buu u qasdiyey waxaynu nidhi xadkii lagu oogi maayo camdigiisa ilmaha waxaa laga soo qaadaya iyo kaskaa uu sameeyey khata baa laga soo qaadaya oo hadduu camdi wax u dilo aanu qaangaarin waxaa laga soo qaadaya khata sidii khata ah loola dhaqmaya mucaama qisaas ma laha waxa weeyaan sidaas ayay sunnadu tahay zuuri wuxuu yihi madati sunnatu ana camda sabiyi khata'un hadalkaas oo kale ayaa waxa uu sheegay imaamu maalik inay culimmadu isku waafaqeen in waxa weeyaan awlaaddu wixii camdan ay u sameeyaan khata laga soo qaadayo ayuu sheegay kitaabkiisa muwaa ah sida maaragtay ku sugan ibnu cabdibarne wuxu uhi hada aslun mujmacun calayhi walaa aclamu khilaafan fiihi khilaafka ma ogi ayib ilmuhu wixii uu baabiiyo haddii wax loo dhiibo oo uu baabiiyo culimadu waxa laba midkood wey ilmaha wixii loo dhiibay haddii aanu qofkii u dhiibay tafriid ku samaynin ilmaha ayaa xoolihii waa la damaa waa la damaanaya bay culimadu yidhahdeen ilmaha waxaa loo dhiibay xoolo xoolahaasi shay baa loo dhiibay shaygii buu jajabiyey ilmahaasina ilmo isagoo kale wax loo dhiibay weeyaanoo dee wax kala garanayo oo dee waxa weeyaan mumayis oo dee nin mas-uule ahaa culimadu waxay idhahdeen waa la damaanaad qaadaya waxaas de isaga isaga dembi dembi ma laha wixiina waa la damaanaad qaadaya haddii laakiin qofkii xoolaha lahaa uu qalad sameeyo ilma aan dee isagoo kale wax loo dhiibanin uu wax u dhiibtay mir damaana laguma laha bay dhahan culimadu ilmahaas ya mir damaana laguma laha sufyaan asawri baa lagu yihi ayaa wuxuu yihi ida istawdacta sabiya thawban haddaad ilmo yar u dhiibto maro faxaraqahu uu gubo qaala wuxuu uhi laysa cala sabiyi shay-un sabiga guudkiisa waxa ma saarna anta dayactahu adigaa dayacay ida istawdactahu lisabi markaad ilmo yar wuxu dhiibatay dee adaa ku talagalay inay kaa lunta buu kuhi oon isagoo kale waxba loo dhiibanin marka masaa'ilkana culimadu saasay u tilmaameen khulaasaduna waxay tahay ilmuhu waxad ah oo lagu oogaya ma jirto dembina kuma laha inta aanu qaangaadhin hase yeeshe ah hadduu cid dilo diyadiisi waa la bixinayaa hadduu xoolo baabiiyo xoolii waa la damaanaad qaadayaa iskuma xidhno inaanu isagu dembi lahayn oo ilaahay uu waxa weeyaan u dembi dhaafay iyo in xoolihii la magdhabaya iskuma xidhna waadix ya ikhwaan hay waay waay xadiiskana waan ku daraya mataa yariu sabiyu ilmuhu dhaxal ma wax ma dhaxlaa mise ma dhaxlo goor mushta wax dhaxlaya can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey wlmiswara bnu makhrama radia allahu canhum qaala waxay idhaaheen qaala rasuulu lahi sal la sl rasuulka ilahi wuxu uhi laa yariu sabiyu sabigu waxba dhaxli maayo xataa yastahila ilaa iyo uu soo muuqdo saarikhan ilaa iyo uu soo dhasho isaga oo qaylinaya oo dhawaqiisa la maqlayo qaala wuxu uhi wastiilaaluhu istiilaalkiisuna wax weeye an yabkiya waa inuu ooyo aw yasiixa ama uu qayliyo aw yactisa ama uu hindhiso xadiiskan ibnu maaja wariyey iyo ibn abidunya fi kitaabi alciyaal iyo abaraani fi mucjami waxaa wariyey ibnu maaja iyo ibnu abidunya iyo abaraani saddexdaasa wariyey culimo kalena waa wariyeen ibnu maaja ciwaan wuxuu ka dhigay xadiiskan baabu ida istahala mawluud wari wuxuu kani baabu yahay ilmuhu marka uu istihilaal sameeyo uu ooyo ama qayliyo waa u dhaxlaya wax halkan waxay culimadu kaga hadlayaan ilmuhu wax ma dhaxlaa mise horta wax ma dhaxlo jawaabteedu waxay tahay ilaahay baa qur-aan ku sheegay qofka awlaadiisu way dhaxlayaan rag ha noqdaan dumar ha noqdaan yusiikum allahu eesh fii awlaadikum lidikri milu xadul unhayin farqina ma kala lahaa ilmahaasi inuu sabi yahay iyo inuu waxa weeyaan awlaadadaasi inay inay sabi yihiin oo aanay qaana iyo inuu radiic yahay mid mid naas nuug ah ama mid sabiyo caruur ah ama mid toban jir ah ama mid qaangaadh ah maadaamay awlaaddaadi yihiin waa ku dhaxlayaan ha maadaamay awlaaddaadi yihiin waa ay ku dhaxlayaan rag iyo dumarkay noqdaanba laakiin culimadu waxay idhahdeen maxaa lagu garanayaa ilmihii uurka ku jiray ilmihii dhashay goormuu wax dhexlaya masalada ay xadiisku ka warramay waa taas ilmihii dhashay goormuu wax dhexlaya ilmaha dhashay culimadu waxay dhahdeen wuxuu wax dhexlayaa marka ay caddaato inuu nolol ku soo dhashay nebigu muxuu leeyay ida istahalla almawlu ida istahalla asabiyu laa yarisu sabiyu xataa yastahila saarikha xadiiska kalena waxaa riwaayada kalena waxay sheegaysaa ee abu daawuud wariyey ida istahalla almawluudu wurith haddii uu maaragtay ilmuhu uu soo dhasho isagoo nool waa la waa la dhaxarsiinaya waxbuu dhexlayaa yastahilu saarikhana waa taa lagu sheegay isagoo ooyaya ama qaylinaya ama maaragtay hindhisa iyo wixii lamida calaamaadkii nolosha markay ilmahaasi ka caddaata oo isagoo nool soo dhasho haddii wax yar kadib uu dhinto ya wax yar kadib hadduu dhinto cafwan wax yar kadib hadduu hadduu hadduu dhinto qof uu dhaxalkiisa lahaa maalan waalidkii baa dhintay ama walaaladii mid kamid a dhintay ama hooyadiisii dhashaybaaba dhimatay hadduu nolol ku soo baxay oo ay caddaatay inuu noolaa uu nolol kusoo dhashay dhaxalkii waa uu leeyahay xataa culimadu waxay dhahen hadduu haddii maalan hooyadii markay umushay saacada kadib iyadii ay dhimatay oo isagoo nool ay ka tagtay isagiina uu dhintay wax yar kadib dhowr saacadood kadib buu hooyadii ka dambeeyey ilmahaasi hooyadii uu dhexlayaa maadaama nolol uu kusoo dhashay dhexalkiisana dadkii kale unbaa qaadan doona marka waxaa shardiga way culimadu idhaahdeen ilmaha dhalanaya mar in inuu nolol kusoo dhasho macnaheedu waxa weeye haddii ilmihii uu soo dhasho isagoo meyda isagoo meyda ayuu wuxuu ka soo baxay min batni ummihi xaaladda noocaas ah waxba ma dhaxlayo dhaxallo ma laha dhaxal ma laha maana sida axaadiistu ay kutusinayso mafhuumka axaadiistana laga qaadanayo marka culimadu waxay dhahan waa inay caddaataa inuu noolaa hadduu barhkii markuu markuu qeybtiisa hore soo baxday isagoo nool uu soo baxay dabadeedna intiisii qaarkiisa dambe ay soo dhammaatay intaanay soo dhammaan oo aanu caloosho waalid waalidadiisa ka soo wada dhammaanin ay naftu ka baxdo isna dhaxal ma laha waa inuu nolol dhulka kusoo gaadhaa ha waa inuu nolol dhulka kusoo gaadhaa culimadu waxay idhahdeen garanay hadduu qayliyo ama ooyo ama hindhiso iyo wixii lamid a laakiin haddii ilmuhu uu dhaqdhaqaaqayo wax laakiin jabaqoo kale aan laga maqlayn laa qaylo walaa oohin walaa hindhiso walaa waxba dhaqdhaqaaq buu sameeyey dhaqdhaqaaqaasi ma la xukun noqonayaa sidii haddii uu ooyey oo ma la odhanayo waa uu dhaqdhaqaaqayay markuu soo dhashay marka waxa weeyaan haddii dee qof uu dhaxlaya uu dhinto dhaxalkii wuu leeyay culimada in badanoo kamida ayaa sidaa culimada in kamida ayaa waxay idhahdeen xarakadaas dhaqdhaqaaqiisaas waxa ay la mid tahay sidii isagoo ooyey oo yani noloshiisa ayay ku tusinaysaa laakiin sida saxdaah waxa weeyaan dhaqdhaqaaq kasta kuma tusiyo ilmu inuu nool yahay oo waxaa laga yaba ilmu isagoo meyda inuu soo baxo deedna marka banaanka la dhigo uu jirkiisu dhaqdhaqaaqo culimadu waxay dhahen waxaa dhaqdhaqaaqa keenaya isagoonba noolayn inuu jirkiisu dhaqdhaqaaqo waxaa keenaya wuxuu ka soo baxay meel cidhiidhiya waxaanu soo maray meel cidhiidhiya deedna jirkiisi wuu isku ururaya wuu isgelaya jirki waxaa laga yaaba isagoo meyday inuu markaa jirkiisii diiranaaya soo baxay uu kala baxbaxo deedna la moodo inuu nool yahay isagoo noolayn marka waa in la hubiyo waa in la hubiyo weeye masaaishaasi waaya allahuma asturna bifadlik ilmuhu haddii uu maaragtay dhicis noqdo ma lagu tukanaya mise laguma tukanayo dhicis wax ma dhaxlaa horta nacam jawaabtaa waxaad fahmaysaa darsigii shalay haddaad fahamtay ilmuhu hadduu dhicis yahayo dee aan nafba lagu afuufin de maxayi waa kaas kaasi dhaxal ma laha hadduu dhicis yahay oo afar bilood iyo toban habeen ka ka badan afar bilood iyo toban habeen iyo ka badan uu dhicis ku noqdana dee waa waxa weeyaan haddaanu noolaynba oo uu dee maaragtay kusoo baxay nolol la-aanna dee waxa weyan isagoo meyda ama uu dee qubtay oo qidac qidac usoo baxayba a waxa weeyaan ma noqonayo dee mid dhaxal leh taana la soco ilmu wuxuu dhaxal yeelanayaa ciddii maaragtay uu dhaxlayana uu dhaxlayaa marka uu nolol kaamila uu kusoo dhasho oo noloshiisaasi mustaqir iyadoo aana uu soo gaadho dhulka uu soo gaadho taasina waxay ku saabsan tahay goormuu ilmaha yare sabiga ahi wax dhaxlaa mataa yarisu sabiyu ayib su-aal kale ilmaha urka ku jiraa dhaxal ma leeyahy ninba dhintay wuxuu ka tegey gabadhiisii oo sideed bilooda ama wuxuu ka tegey gabadhiisii oo shan bilooda lix bilooda ama wuxuu ka tegey gabadhiisiioo dee uur le laakiin aanay dadku dee isaguunu og yahay oo dadku aanay ogeyn waayo uurku ma muuqdo mar kasta ma muuqdo culimadu waxay idhahdeen ilmahaasi haddii dee markii uu waalidkii dhintay ama qofkii uu dhexlayay uu dhintay dee la arkayay oo ilmo urka hooyadii ku jiro oo dee macruuf oo la garanaya uu yahay hadduu nolol ku soo dhasho ishkaal ma laha dhaxalkii uu leeyahy laakiin ilmo aan maalan uurkiisu daahir ahayn oo aanu muuqanin ama gabadha ilmahaasi daaba laftooda aanay isogeyn inay uur leedahay marka qaar bay dhacdaa mogta aanay isogeyn hooyadaasiba ma dhaxlayaa qofkii maaragtay dhintay ee uu dhexli lahaa culimadu waxay idhaahdeen haa wuu dhaxlayaa mid waa la ysku waafaqsan yahay sagaal bilood iyo ka yar hadduu ilmahaasi dhinto ay cafan hadduu ilmahaasi dhasho sagaal bilood iyo ka yar hadduu ku dhasho yacni sagaal lix bi lix bilood ama toddoba bilood ama siddeed bilood ama sagaal bilood buu ilmahaasi ku dhashay waxa markaa caddaanaysa sagaal bilood kadib siddeed bilood kadib toddoba bilood kadib markii qofkaasi dhintay ayuu ilmahaasi dhashay waxaa caddaanaysa maalintii uu dhintay dee inuu ilmahaasi caloosha ku jiray sooma ayib waxaa la yidhi hadduu sagaal bilood ka badan kadib dhasho ka war masalada culimadu isku haystaan gabadhbu ninkeedii dhintay ilmay dhashay sanad iyo bar kadib culimadu masalada waa isku haystaan khilaaf badan baa ku sugan khulaasadeedu waxay tahay laakiin khulaasadeedu waxay tahy gabadhaasi haddii aanu nin labaad guursanin nin kala guursan de ilaa inta cidda baxday aanu nin kala guursan waxa weeyaan ilmahaasina uu yimaado waxa weeyaan muddadii ilma la sidi jiray ee sagaal bilood ahayd ee qaalibka u ahayd ka badan uu ku dhasho cid kalena gabadha aanay guursanin ilmahaasi waxa la yeelanaya oo la ilxaaqinaya ninkeedii muddatulxamlina qaalibkeedu waa sagaal bilood oo way ka badan kartaa bay culimadu yidhahdeen ya rag rag raggii rag ahaa ka mida maxamed ibnu cajlaan iyo malik ibnu anas iyo culimmadu waaweyn ayaa waxaa la sheegayaa inay hooyadood uurkooda ku jireen laba sano iyo badh iyo afar sano iyo waa la sheegaya maxamed ibnu cajlaan waxa la yidhi isagoo ilkale bay hooyadii dhashay qolada tibiga maanta ka shaqeeya ee dhakhaatiirta waxay dhahen wax suurtagala maaha inuu qof sagaal bilood ka badan ayaamaa laga yaabaa inuu dhaafo lakiin sagaal bilood ka badan inuu ku jira wax suurtagal ma kan baa dhacayo kan baa dhacayo raximka qalalaya oo waxa weeyaan ilmuhu cuntadiibu waayayo oo ka go-ayso oo waa meesha wuu ku baktinaya waxbay shubeen laakiin ciddii ilaahay uu noolaysanayo shuuntaas dee ilaahay cidnama idn cidna kuma maamuli karto waa talabaadee culimada qaarkood waxay dhahen waxaa suurtagala ilmuhu inuu inuu sagaal bilood ka badan uurka hooyadii ku jiraa suurtagal ah nacam sagaal bilood uurka hooyadii inuu ku jiro ka badan ayaa suurtagala siday kusayaabaha ay ku suurtagal tahay waxaa ka mid ba culimadu dhahan inuu ilmuhu qubto maalan isagoo lix biloodu qubtay dabeedna waa istaagay manuu dhammaanin ilaahay baa joojiyey ilaahay dabadeedna waxa weeyaan khilqadiisii sidiisii ayay ayay usii socotay dabadeedna intaana haddana sagaalkii bilood dhammaanin haddana uu qubto ma garata dabadeedna uu haddana ilaahay joojiyo ilmahaasi haaliban waxay idhaaheen culimadii dhakhaatiirta ah rag ka midii waxay idhahdeen ilmahaasi haaliban sagaalka bilood u dhaafa waa arrimo ilaahay caza wajal khusuusiyaa yani waxa weeyaan axkaamteeda ilaahay uu og yahay dadku aanay haybiyaadka qaarkood aanay ka warrami karin siday doontaba ha noqotay culimadu waxay dhaheen aktar muddat lxamli culimada qaarkood waxay dhaheen laba sana ugu badan qaarkoodna waxay dhahdeen waaba laba sana way ka badanto way dhaafi kartaa siday doonto ha noqotee gabadhaasi haddaan nin kala guursanin gabadh cafiifada inay tahayna la og yahay asal waxa ah in ilmahaasi uu ninkeedii dhalay sidaas ayaa asala asalkaa waxaa lagaga guri karaa yaqiin bay culimadu dhahay hada alasl waxaa lagaga guri karaa yaqiin masaladaasna saasay culimadu tilmaamaan waana masalo dhaxalka iyo wixii lamida lagu daraaseeyo wallahu subxana wa tacala maxkam billahi tacala towfiiq